barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labaylabaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha oktoobarra waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aan idinku haynona waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay dhallinyaro baranaysa xirfadaha kala duwan oo ku sugan magaalada muqdisho waxaan rabnaa laba arrimood inaan kala qaadno shaqola'aanaan ahay iyo mishaar la'aanaan ahay shaqola'aan ma noqon karno dal dhan oo burbursan oo maxaanku idhaahdaay meel walba muxuu ahay dib uga dhacsanaan leennahay shaqo ma waayin laakiin dabcan mushaarka waa noo muhiim nolosheennu ka mid yahay waa u baahannahay yacni qoyskeenna iyo annagaa u baahan inaan helno waana helaynaa tababara hadda ku jirnaa xirfadaa barteen
sidoo kale waxaad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysi aan la yeelannay jilayaal soomaali ah oo filimo soo saara sheeka walba waxay wadataa marxaladeeda gooni ah markaas ay ka hadlayso waana mid ka dhex jirta uun bulshada dhexdeeda sababtoo ah qoraagu markuu wax qorayo inuu wax ka qoro waxaweyaan bulshada markaa dunida ku nool unba wax kala soo dhexbaxaa marka filimaanta haddii aan yacni tilmaamo xataa mid walba intuu ka hadlayo amaba inta ii muuqata hadda intaan ka hadalna waa sidaan kuu sheegay waa waalidka iyo ilmaha yacni caqabadaha kala qabsan karaa dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnay
maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isiri inaan isdaryeella iyo
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan idaacaddayada duhurnimo oo xubintii ciyaaruna ay ka mid tahay marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida qarax xooggan ayaa saaka barqanimadii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana wararka hordhac ahi ay sheegayaan in qaraxan lala bartilmaameydsaday xero ay leeyihiin ciidamada dalka jabuuti ee ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta amisom wararka ayaa sheegaya in gaadhi xamuul ah oo laga soo buuxiyey walhaha qarxa lagu weeraray xeradan ciidamada jabuuti iyadaoo weerarkaasi uu geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur ciidamada dalka jabuuti ayaa rasaas riday markii weerarku dhacay kadib xeradan ayaa ka mid ah laba xero oo ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada beledweyne xerada la weeraray ayaa ku taalla xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne weerar argagixisoo lagu qaaday degmada mandheera subaxnimadii hore ee maanta oo salaasa ayaa la sheegay in lagu dilay laba-iyo toban qof sida ay xaqiijiyeen ciidamada ammaanka iyo dadka deegaanku ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay ka mas-uulahaayeen weerarkaasi oo la sheegay in lagu qaaday albeerka la seexdo oo lagu magacaabo bishaare gashouse oo ay badanaa degaan dadka ah socotada ah waxaana la sheegay in weerarkan al-shabaab ay sheegteen in yar uun kadib markii uu dhacay weerarkaasi sida la sheegayna waxaa lagu bartilmaameedsanayay dadka aan muslimka ahayn ee halkaasi ku sugnaa
dhowr wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan ilaa boqol iyo siddeetan dhallinyaro ah oo laga soo xulay dhallinyarada degmooyinka gobolka banaadir ayaa loo furay tababaro xirfadaha gacanta ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo tegey goobta tababarka lagu siinayo dhalinyaradan xirfadaha gacanta baranaya ayaa sheegay in shaqooyinka ay dalka buuxaan ama shaqooyin ay dalka buuxaan hase ahaatee caqabadu ay ka taagan tahay dhinaca mushaharka wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqda xarun lagu tababarayo boqol iyo sideetan dhallinyaro ah oo laga soo kala xulay ilaa lix degmo gobolka banaadir ah dhallinyaradan ayaa la baraya xirfado kuwa gacanta ah iyadoy ka faa'iidaysanayaan xirfadaha si loogu talagalo kor u qaadista nolosha dhalintaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa meesha ka saaray inaysan jirin shaqo la-aan haysata dhallinyarada balse ay jirto mushaar la-aan ama mushaar yari loona baahan yahay ay dhallintu ay u dhabar adeegaan waxaan rabnaa laba arrimood inaan kala qaadno shaqo la'aanaan ahay iyo mishaar la'aanaan ahay shaqo la'aan ma noqon karno dal dhan oo burbursan oo maxaanku idhaahdaay meel walba muxuu ahay dib uga dhacsanaan leenahay shaqo ma waayin laakiin dabcan mushaarka waa noo muhiim nolosheenu ka mid yahay waa u baahannahay yacni qoyskeenna iyo annagaa u baahan inaan helno waana helaynaa tababara hadda ku jirnaa xirfadaa barateen xirfadaasaa keenaysaba mushaarka laakiin qofka soomaaliga ee maanta soomaaliya ku nool sidiisaba shaqo la'aan ma noqon kariyo shaqo waa buuxdaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa xuseyn maamulka gobolka banaadir uu sii wadi doono fursadaha uu siinayo tababaridda dhallinyarada shaqa la-aanta haysa si loogu abuuro xirfad ay ku shaqaystaan xaruntan oo ka socda tababar kala duwan ay ka faa'iidaysanayaan dhallinyaradii gobolka banaadir degmooyinkii gobolka qaar ka mid ah oo ilaa boqol iyo siddeetan dhallinyaro ah oo gabdho iyo wiilal isugu jirto ay ka faa'iidaysanayaan waa fursad aan isleeyahay waxaan nasiib u yeeshay dhallinyarada xilligan fursadda u heshay tababarkan wuxuu socon doonaa saddex bilood waxyaabaha la baranayana waxyaabo badan oo kala duwan runtii ma aysan dhicin hadda ka hor in madaxweynuhu uu soo booqdo xaruntan kuna soo booqdo dhallinyaro soomaaliyeed oo waxbaranayso fursaddaasi waxaa helay nasiib wanaag dhallinyarada ku soo aaday wakhtigan asiga ah madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku celceliyey in xilligan ay jirto shaqooyin badan oo dalka ah balse loo baahan yahay in la sugo mushaarka shaqa la-aantuna ay sii yaraanayso maalin maalinta ka dambayso mishaar la'aanaan hayso mishaar la'aantiina waa kasii baxooynaa maalin walba gruub naga mid aha shaqo helaayo laakiin yaani guriga fafadhino aydan noqon nolosheenna nolol firfircoon oo dadka wax u qabanaysaa noqoto yuusuf xuseen jimcaale ayaa ballan qaaday in cilmiga ay bartaan dhallinyaradan ay noqon doonto mid laga fuliyo gudaha magaalada muqdisho laguna arki doono degmooyin gobolka banaadir iyagoo fulinaya hawshii lasoo baray asbuucyada soo socdo inaan dhaqan gelino wixii aan barannay oon intaan baxno waddada aan marno oo aan nadaafadda qayb aan ka qaadanno oo aan annagu aan bilowno meesha hadda aan maanta fadhinno waa nadiif waxaan rabnaa waddada aan marayno inay nadiif noqoto guriga aan jiifanayno oon ku hoynayno uunu nadiif noqdo mana imaan karto haddii aanan u istaagin taasna idinkaa idinka codsanayaa cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhalinyaro soomaali ah oo ku nool xaafadda isliya magaalada nairobi ayaa soo bandhiga filimo ay jireen kuwaasi oo soo jiitay dhalinyaro tiro badan haddaba kusoo dhowaada qayb kale oo ka mida waraysiyaanu la yeelanay qaar ka mid a jilayaasha filimadaasi wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaana waraysigan la yeeshay bulshada soomaalida sidee ayay filimaantiinan ama u daawadaan ama u adeegsadaan
xaqiiqdii bulshada somaaliya filmadan way daawataa inta yani ay u suurta gasho inay daawato laakiin annaga waxaa noo muhiim ah xaqiiq ahaantii inta daawatay inta aan kala kulannay yani wixii ka soo noqday iyo sida yani ay noogu jawaab celiyeen waxaa cajiib yani weli maan arag qofna yidhahda nimayato waxaas aad duubteen yani halkaasu ku cunya ama dhaqankeenna ama diinteena ku diidi karaa macni waxaa cajiibi waa maraan ku leedaha afar iyo toddobiyo toban film oo kaleeto oo afar iyo toban ay shoot yihiin gaagaaban yihiin yani qof walba markaa horgeesa uu ku dhaniyo booskaas wallaahi sheekadaasoo kale waa sheeka qiimaal oo kaleeto yani adigii xataa qore waxay kugu noqon ama sameeye ama jilay waxay kugu noqonaysaa runtii wax dhiirigelin badan leh marka waxaan ku faraxsan inaan intadna daawatay intaan kala kulanay ayna dhiirigeliyeen runtii markaad samaysaan filimada ama soo saartaan ama wax dhaqaalaad ka heshaan miyaa laidinka sii iibsadaa mise si free ayaad ku shaqaysaan hadda waxaan ku shaqaynaa si oo voluntary ah ama free ah ama yani lacag la-aan ah sababta hadda annagaaba wax gelina wax kasoo noqosho hadda yani maana ku bilaabin laakiin higsiga shay markaad wax weyn ka leedahay runtii waxban baad gelinaysaa yani hadda waxaan jecelahay ilaa iyo heer inaan wadno aan gaarsiinaan inay wax soo saarto laakiin hadda intaan ku wadno xataa inaan anaga xoogaan iyo maskaxan aan gelino waxaan jeclaan lahaa sida jalayaasha oo kaafi iyo maxamed deeq iyo mahadir ay ka mid yihiin in la weydiiyo laftikooda baljiliinka iyo dhibka ay kala kulmaan aad baa umahadsantahay magacaada ii sheeg yirisow mahad liibaan mahad liibaan kooxdan soo saarta filmadaa ka mid tahay haa haye
waxaa sameeyaa filimo qaar oo ka sheekeynaya dhacdooyinka aabbaya aabbaha iyo hooyad dhacdooyinka ay ka kulmaan ilmaha waa garta qaybtee filimka aad jeshay inta filin ee aad jeshay meeqa filin ayaa jeshay waxba wa- wa- way iska badan yihiin Wa- waxaa ka mid eh, een, hooyo dhaxal waalid sarqaan uwad meeqa sanaa jirta yaa meeqa sana wa- waxaan jira sagaal sagaal sano Ma- eh, muddo intee leeg aad jelayshay filimka ka bilaawd 2015 ilaa hadda nin yaraa tahay aada u daayar filimanna waad jeshay sidee kugu suura gashay
Wa- wa- wa- wa- wa- waxay u soo horgashay ayaday waagii oo noqon jirtay fanaan iyo aabbahay
magaca ii sheeg
kaafi cabdi cabdullah haye kaafi
Een, aniga waxaan ka mid ahay jilayaasha kambanigan light films production light films production runtii haddii soomaaliya loo bedelo waa shirkadda elays ee soo saarista filimada Een, marka waxaan ka mid ahay jilayaasha shirkaddan runtii filimada aan jilnay sida uu sheegay soo saaraha iyaguba waxa weeyaan toddobiyo toban filin Een, toddobiyo tobanka filimba mid walba wuxuu wataa marxaladiisa gooniya ee uu markaas u ka hadlayo Een, marka filimada haddii aan wax ka taataabto hadda filimkii noogu be- eh, weynaa oo maaragtay xataa aan soo bandhigno waxaa la odhan jiray sarkhaan oo aanu dhignay ciidii carafo ee hadda lasoo dhaafay meelaha aan ka saarnay waxaa ka mid ahaa nairobi iyo gaarisa sarkhaan wuxuu ka hadlayay runtii dragska iyo qofku markuu isticmaalo dhibaatooyinka uu geysan karo amaba isaga nafsad ahaantiisa iyo noloshiisa kaleba een, uu geysan karo een labadan jilaa aan aadka u jeclahay filimaanta aan isla jirnay iyagana waxaa ka mid a ubad oo kale oo iyagu agtara ay ka ahayn aniguna aan caawiye ka ahaa een iyadana waxaa ka mid a dhaxal waalid oo isaguna ka hadlayay waalidka waxa laga dhaxlo iyo yacni ubadku hadhow sida ay u heshiin waayaan markaa wixii een ubadka ay ka dhaxlaan marka dhanka shirkadda iyo filimaanta caqabadahan kala kulanna haddii aan fiiriyo caqabada ugu weyn waxaa weeyaan ma jiraan badanaa maalgeliyayaal soomaaliyeed oo filimada maalgashada marka saasaa waxay u yaryihiin filimada waaweyn aan soo saarno una badan yihiin shootyada ama filimada gaagaaban ee aanu soo saarno sababtoo ah filimku markuu wen yahay wuxuu u baahan yahay maalgelin ballaadhan marka haddii ay dhacdo inta hadda aan filim weyn samayna ama full movie waxa la dhaho marka filimada ka qaybinayo een, inta badan waxaa naga gasha hanti fara badan taasoo kasoo baxnada een, jeebka iyaga taasoo macnaha keeni weyda markaa inaan si xidhiidha u Waay.
samayno marka wax aad idinku ka heshaan ma jiraan marka laga tago inaad idinka aad jeebkiina ka bixisaan maya ilaa hadda waxaan ka helnay ma jiraan anagu waxaan gelino mooyaane n runtii filimada inaan anagu wax gelino oo hantidanidii wax aanan micnaha wax ka ka soo laabanaynin marka aan gelinana waxaan ugu kalifay waxaanu dareennay inay bannaan tahay kaalinta n filin soo saaris ee dhammaan soomaalida meel kastoo ay dunida kaga nooshahay n marka loo fiiriyo sababtoo ah ma jiraan agtara caan ah maanta oo filimada jira sida adduunka oo maaragtay lagu yaqaano annaguna ka light films production ahaan waxaan jecelnahay inaan gaadhsiino heerkaas soomaalida oo aanu soo saarno agtara soomaaliyeed oo caan ah marka haddii ay noo suuro filimada aad jeshaan wax jawaab celin ah oo aad bulshada soomaalida aad ka heshaan ma jiraan n ha runtii way jiraan jawaab celinaan ka helay inta fiirsatay n sida markay ku arkaan inay ku yidhaahdaan oo kale filimka hebel qaybtaa jilaysid saas oo kale aad u jishay ama qaybta hebel jilaya saas u- u jilay ama sheekada filimkaas ay maaragtay ka hadlayso runtii aad bay cajiib u tahay n ilaa hadda maanan arkin xataa haddii aanu dadka mediaha nagala soo hadlay aanu fiirino n wax dhaliil ah ama wax xumaan ah amaba dad gooni oo yacni nayiri filimkaas anakad nagaga hadlayseen ama aad wax nagu yeeleynayseen waayo marka inta badan filimada aad soo saartaan dhinacyo ayaad eh, diiradda ku saartaan
n wallaahi kolley filimada inta dhinaca diiradda lagu saaraya badanaa annaga waxaa nagu hogaamiya soo saaraha filimkayga waxaanuna jirnaa mar walba sheekada uu noola yimaado n sida uu hore guddoomiyuhuba uu sheegay kolley sheeko walba waxay wadataa marxaladeeda gooni ah ee markaas ay ka hadlayso waana mid ka dhex jirta uun bulshada dhexdeeda sababtoo ah qoraagu markuu wax qorayo dabcan inuu wax ka qoro waxa weeyaan bulshada markaa dunida ku nool unba wax kala soo dhex baxaa marka filimaanta haddii aan yacni tilmaamo xataa mid walba intuu ka hadlayo amaba inta ii muuqata hadda intaan ka hadalna waa sidaan kuu sheegay waa waalidka iyo ilmaha yacni caqabadaha kala qabsan kara n sida ubadoo kale ciyaalkuna waxay leeyihiin riyo laakiin riyada kuma raacsana aabahood n marka ilmaha riyada ay leeyihiin in lagu taageero ayay iyaduna maarad ka sheekeynaysaa iyo guusha kasoo noqon karta haddii ay ku midoobaan riyada ilmuhu leeyahay waalidka iyo ilmaha kuwaas waxay ka mid ahaayeen qaar ka mida dhallinyarada islii oo iyagu isku dayaya inay jilaan filimaan islamarkaasina aada u soo jiitay dhallinyarada badan khadar maxamuud xaraad wariyaha v o e da ee nairobi ayay u waramayeen haatanna dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa waa codka fanaanka dalmaryare
maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isiri inaan isdaryeella iyo maxaan maxaan dhammiir garashar la rabay maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isiri inaan isdaryeella iyo maxaan maxaan dhammiir garashar la rabay maxaan la dabayshadoon ihaal hadimada ka jiray maxaan la dabayshadoon dhiihaal halimada ka jiray maxaan kayndoogla iyo u saamiyey dagal cusuba ee maxaan ku dabaalayoon u habay u habay dareen kalgacayl ku habay dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday ila dirireen dannimo kama eegaye dantaydan dhantaydan kaa raacaya dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday ila dirireen dannimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan kaa raacaya dannimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan kaa raacaya maxaan daaloon didayey maxaan daadii isiri inaan isdugaashaniyo maxaan maxaan wanaag dayashar la rabay maxaan daaloon didayey maxaan daadii isiri inaan isdugaashaniyo maxaan maxaan wanaag dayashar la rabay maxaan la dayoobayo yuwaan hibashada ku qoray maxaan la dayoobayo yuwaan hibashada ku qoray maxaan deeqtaran la iyo mulkiyay kaydahaba ee maxaan ku dallaalimoon kudayay kudayay jacayl niyadsami kudayay dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday ila dirireen dannimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan kaa raacaya dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday ila diideen badnimo kama eegaye dhantaydan heestaas uu ku luuqaynayay fanaanka dalmaryare ee dantaydan ka raacaya haddaynu intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan haatanna dhinac ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddiaynu ku horrayno xubinta ciyaaraha dhegaystayaal majalladda ciyaaraha ee faransiiska ee france football magazine la yidhaahdo ayaa shaaxa ka qaaday isniintii shalay soddonka ciyaaryahan ee u sharaxan abaalmarinta kubadda dahabka ee balon di or ee sannadkan taasoo sannadka soo socota la shaacin doono soddonkaasi ciyaartooy ayaa loo soo xulay iyadoo islamar ahaantaasina lasii kala reebi doono oo lasoo saari doono saddexda ciyaartooy ee abaalmarintaas u tartami doona dhammaadka sannadkan waxaana soddonkaasi ciyaartooy ay kala yihiin lionel messi oo hadda isagu ah ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida cristiano ronaldo naymar louis suarez iyo gareth bale ciyaaryahanada kale haddii dhegaystayaal aan idiin sheego waxaa sidoo kale ku jira sergio aguero manchester city pierre emerick aubameyang oo brusium dortmund u ciyaara gareth bale oo real madrida junluca buffon oo juventus cristiano ronaldo real madrida kevin de bruyne manchester city paulo dibela oo juventus diego godin atletico madrid antwa griezmann oo atletico madrid gonzalo iguain juventus zlatan ibrahimovic manchester united adrias iniesta barcelona coca oo atletico madrid tony cruz oo real madrid robert lavanduiski oo bayern munich ah hugo loris oo tottenham gowladaha u qabta riyad mehraz oo leicester city ah luka modric oo real madrid thomas muller oo bayern munich manuel noa oo bayern munich dimitri payet oo westham beber real madrid paul bogba manchester united rui patricio oo sporting lisbon ah sergio ramos oo real madrid ah luis suarez oo barcelona jamie fadi oo leicester city ah iyo arturo vidal oo bayern munich ah waxaana la shaacin doonaa saddexda ciyaartooy ee abaalmarintaasi u tartami doona dhammaadka sanadkan iyadoo sanadka soo socdana ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dunida la shaacin doono antoa grisman ciyaaryahanka waddanka faransiiska oo dhashay ee naadiga atletico madrid ayaa noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee spain ka ciyaara sanadkan ciyaaryahanka waddanka faransiiska ayaa waxa uu abaalmarintaasi kaga adkaaday ciyaaryahanada weerarka kaga ciyaara naadiyada barcelona iyo real madrid ee cristiano ronaldo louis suarez iyo leonel messi tiago silva ciyaaryahanka daafaca naadiga kubadda cagta b s g ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka saddex marayo ku aadan in naadigu yuventus uu aadayo waxa uu sheegay inuu doonayo in b s g ku nagaado ciyaaryahanka reer brazil ayaa sheegay in wakhti wanaagsan uu ku qaadanayo naadiga b s g waxaana muddooyinkan dambe soo baxay warar sheegaya in naadiga kubadda cagta yuventus ay si weyn u doondoonaysay ciyaaryahanka daafici horenadiga ac milan dhinaca yofeerka haddii dhegaystayaal aynu eegnana anthony joshua ayaa la sheegay inuusan la feertami doonin feeryahankii hore ee dunida valadimir klishako ee feerka balse waxaa qabanqaabiyihiisa adhen uu rajaynayaa in guga soo socda ay dhinacyadu feertami doonaan labada feeryahan ayaa isku raacay inay feertamaan tobanka disembar hase yeeshee klishako ayaa intii tababar ugu guda jira la sheegay in dhaawac yari soo gaaray taasoo sababtay in feerkii disembar tobankeeda dhici lahaa dib loo dhigay waxaa laga yaabaa in feerku dhaco bilaha maaj ama abril dhegaystayaal xubintii cayaaraan halkaas ay noo joogto
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha dhegaystayaal waxaa naga xusin haddii aad jeceshay inaad barnaamijkan ka qayb gashaan fadlan ha moogaanina inaad noogu soo dirtaan emailka somalia at v o a news dot com wixii falcelina ka hor inta aynaan dhinacii heesaha mar kale ku noqonin aan guudmar ku samayno wararkii ugu dambeeyey sahre cidle nuur ayaa barbarkayga midig fadhida mahadsaned ismaaciil qarax xoogan ayaa saaka barqadii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana wararka hordhacaahi ay sheegayaan in qaraxaasi lala bartilmaamay tado xire ay leeyihiin ciidamada dalka jabuuti ka socda ee ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta ee amisom weerarkan ayay wararku sheegayaan in gaadhi xamuul ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lagu weeraray xeradaasi iyadoo weerarkaasina uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur ciidamada dalka jabuuti ayaa rasaas riday markii weerarkaasi dhacay kadib xeradan ayaa ka mid ah xerooyinka ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada beledweyne waxaana xerada la weeraray ay ku taalla xaafadda howlwadaag ee magaaladaasi beledweyne geesta kalena weerar argagixisoo lagu qaaday degmada mandheero subaxnimadii hore ee maanta uu salaasa ayaa lagu sheegay in labiyo toban qof lagu dilay sida ay xaqiijiyeen ciidamada ammaanka iyo dadka deegaanku ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ina lagu qaaday albeerko oo la seexdo oo lagu magacaabo bishaara gashouse oo badanaa ay degaan dadka socotada ah waxaana la sheegay weerarkaasi in lala bartilmaamyadsanayay dadka aan muslimka ahayn ee halkaasi ku sugnaa aad baad mahadsantahay saare cidla nuur haatanna dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa
codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta mar kale intaanu kulmayno waa ismaaciil xuseen farjar iyo aniga waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
رحمة aan ku ildoorsadaa xareebi i oonturkiyo raxmadaan ku ildoor